waxaad ka warqabtaan uun in diiwaangelinta ka bilaabatay somalilan january lix iyo tobankeedii sanadkeena ku jirno laba kun iyo lix iyo toban gobolka togdheer guud ahaanba waqti jilaal bay ahayd dadku waqti adag bay ku jireen oo biyo la-aan iyo dadkii baadkii oo guuray oo ay u tallaabeen dalka etoobiya abaartu way haysay laakiin togdheer abaartu way ka sahlanayd abaartii aan kusoo aragnay gobolka awdal iyo gobol gobolka hawd maalintii dhaweyto iyo qeybo ka mida gobolka gabileyba intii aanu halkaa maraynay waxaan ku aragnay abaar ba-an xoolo dhimanaya oo wadooyinka yaala dad aada ugu baahan biyo iyo raashin xabaartiina imika way kasii dartay intii berigii hore guud ahaan intii aanu inagu dhex maraynay xisbi ahaan awoodda iyadooduba may badnayn oo biyo iyo raashinba meelaha qaarkood waanu geynay laakiin intii wax laga qaban karayay waxaan umalaynayaa maanta inay halkii soo dhaaftay
gobolada bari iyo galbeeduba waa marteen oo waad iga sheegayeen xagga galbeed ee somalilan ay aada abaartu ugu ba-an tahay aragtiya qaar baa jira dadka qaar isweydiinayaan walow se aad sheegtay raashinihii biyaba meelaha qaar aa geyseen haddana dadka qaar waxay leeyihiin xisbiyadii siyaasaddu diiwaangelin walow ay tahay ujeeddada lagu sheegayo socdaalku haddana ololay galeen dad maati ah abaarahayaan gaajoonaya dhimasha jirto ayaa ololo iyo codeeya loola tegay arrintaas midii muuqata idinka runtii an waxaan qabaa inaanay ololo ahayn guud ahaan laakiin waxaan is leenahay wacyigelin ka horreysay axsaabta may jirin maba jirin dadku axsaabtaa dhex martay ayay in badani ku baraarugtay oo ay in badan ku baraarugtay marka waxaa is leeyahay uun wacyigelin ka baaqata bay u ahayd shacbiga komishinka doorashooyinka qaranka iyo iyo ciddii kale diiwaangelinta siisay ololaheeda ama wacyigelinta dadku micnaheeduma waxa weeyaan fariintii dadku may gaadhin mise idinka hortiinba ma lama maqal diiwaangelin waxaa la siiyey shirkado yaryar qandaraasyo way jireen laakiin waxaan qabaa eighty percent messageka loo dhiibay ma gaadhin dadka dadkuna t v ma wada haysto waa laga yaaba t v dadka haysta inay ka arkaan xayeysiis ku saabsan diiwaangelinta dadkeena inta magaalooyinka waaweyn joogtoonba t vyada daawada oo weliba dee ma wada daawadaan xitaa qaarkood marka waxaan is leeyahay wacyigelinta wax weyn bay u ahayd shacbiga waxaan xasuustaa oday aan ku arkay gobolka selal waanu joojiyey gaadhiga waxaan ku yiri ma isdiiwaangelise wuxuu isdiiwaangelintu waa maxay ma codaysaa baan ku yiri xageen geeyaa buu yiri codka marka diiwaangelintiina ma oga in doorasha soo socota ma oga waxaan ku yiri adeer ma waa la isdiiwaangelinaya magaalada kugu dhow tago isdiiwaangeliyo hadhowna si aad u codayso marka waa tusaale keliya lakin waxaan isleeyahay anigu waxaan qabaa inay baraarujinu ahayd dhex markaanu dhex maray dadka
arrintaa markaa soo noqoteen ma kala hadasheen guddida doorashooyinka iyo cidda u xil saarnay
mar walba commishinka waanu wada joognay waxaanu soo aragno dhibaatada dadku sheeganayaan goobo badan oo aan sanaaduuqi oolin wixii aanu dhib ku aragna dadku noo sheegaan mar walba waanu gudbinaynay xisbiyadeena siyaasadda marka laga yimaado xisbiga ucud hore wuxuu sheegay in aa ku jirtaan ololo siyaasadaysan islamarkaana labadiina xisbiba xowlihii dowladda waa siduu dhigay hadalka ay ku gasheen sababto adiga waxa lagu aananaya gudoomiyii baarlamaanka arrimahaasi idinka ma idin muuqda horta dee dacwada waxaa waday waxay la tahay kulmiye iyo cid waan isku dari doonaa laakiin maxaa mala jamaal baaba naga badiyey gabiley waad arkeysay dee berbere waad arkeysay haddana dee iyaga dacwoonayey marka anu waxaan qabaa uun arrinta ku saabsan dee xoolaha waxay la tahay axsaabtu dee taageerayaashooda inta badan ku salaysan yihiin xoolo dowladeed kolley anigu ma hayo laakiin waxaan dadka taageerada xisbiga wuxuu ka socotaa un taageerayaashiisa markaad eegta deegaamada soo marteen iyo meel walba se loolanka uga socday maisleedin waxaa idin hadheen ololo dambe oo gashaan masoo soo dhamaysateen
maya olole maanaan gelin weli uu harsan yahay ololihii somalilan abaaraha ka taagan hau darnaadaan dhinaca galbeedku dowladda waxay magacowday guddi heer qaranah oo arrimahaasi u uruuriya dhaqaale markaad soo wada geyso abaartu halkay ka taaganta somalilan adigoo ka shidaal qaadanaya wixii aad soo aragteen anu waxaan isleeyahay abaartu way ka wada taagantay dalka way ku kala xun tahay marka guud ahaan waxaan ugu baaqayaa uun beesha caalamka ganacsatada somalilan shacbiga qof kasta wax ka geysan kara in loo gurmado Eh, meel kasta oo abaartu ka jirto somalilan eh, gaar ahaan meela hadda ugu sii daran ay ka mid tahay gobolka awdal iyo selal oo imika dee sida laga sheegayo dadkii iyo xoolihiiba ay israaceen Eh, waxaan waa duruuf u baahan gurmad degdega waxaan ugu baaqayaa shacbi ahaan iyo xukuumad ahaan iyo beesha caalamka iyo dalalka jaarka intaba in loo soo gurmado eh, shacbiga reer somalilan ee abaarta baani hayso